sacab sacabada haloo tumo bartwaa garoonku cadii ciyaaraha yaabow sarakaca sacab sacab sacab sacabada haloo tumo kuwa berilalolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare kuwa berilalolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare bartuwaa garoon buqcadii ciyaaraha bilaabow sarakaca sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegeysta kusoo dhawow barnaamijka ciyaaraha raadiyaha isnaay ee magaalada jowar bartuwaa garoon buqcadii ciyaaraha bilaabow sarakaca sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
maqrib walba hadahan oo kale kaga barateen warbaahinta isnaa mawjada f m-ka siddeetan iyo toddoba dhibic todoba may gaarto jowar shabeellaha dhexe soomaaliya qodobada aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona ilkaayo gondogon oo runta u sheegay barcelona kadib guuldaradii qaraareyd ee ay kala kulmeen kooxda kubadda cagta ee b s g waxaan idiin haynaa afar xidig oo real madrid ah oo lagu ganaaxayo ciyaarta manchester city ay la qaadan doonaan waxaan idiin haynaa michael arteta oo qaatay shan go'aan oo waaweyn ka hor kulanka bayer munih ay la ciyaari doonaan waxaan idiin haynaa oo kale galan hudel oo saadaal ka sameeyey champions league ka hor kulamada caawa dhici doona waxaan sidoo kale idiin haynaa cusmaan dembele oo ku qoslay kooxdiisii barcelona xilli la sheegay in uu nicib yahay kooxdiisii hore wiilkan reer faransa qodobadaas iyo wararkii ugu dambeeyey suuqa iibka ciyaartooyda wargeysyada qaaradda yurub wixii qoreen maanta oo arbaca soo saaridii la socodsiintaba waa aniga cusmaan cabdallah farsamada zaki u diyaargarooba maqalka barnaamijkeenna oo faahfaahsan
xafiiska taageerada qaramada midoobay ee soomaaliya ee unsos ayaa taageeraya howlgalka ku-meelgaarka ah ee midooda afrika ee soomaaliya ee admis iyo ciidamada ammaanka soomaaliya si ay nabad iyo amni uga hirgasho soomaaliya xafiiska taageerada qaramada midoobay ee soomaaliya ee unsos waxa ay bixisaa taageerada saadka oo muhiim ah si ay u sahasho howlgalka wadajirka ah ee admis iyo ciidamada ammaanka ee soomaaliya si loo soo celiyo xasiloonida soomaaliya taageeradan waxaa ka mid ah gaadiidka cirka iyo dhulka cilad bixinta baabuurta kaydka qaybsiga iyo hababka wax iibsiga ee howlgalka iyadoo qayb ka ah qorshaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya ee in mas-uuliyadda amniga lagu wareejiyo ciidamada ammaanka ee soomaaliya ayay admis waxa ay hiigsanaysaa in ay si tartiib tartiib ah u yarayso tirada ciidamada nabad ilaalinta ah ee dalka jooga ilaa sannadka si loo fududeeyo kala guurka unsos waxaa ka go'an inay ciidamada ammaanka ee soomaaliya ku qalabayso agabka iyo khayraadka lagama maarmaanka u ah si ay si hufan u fuliyaan howlgalladooda taageerada dhanka saadka ah ee ay bixiso unsos waxa ay ku xoojinaysaa awoodda iyo wax ku oolnimada hadafka ciidamada ammaanka ee soomaaliya ee ilaalinta nabadda iyo amniga soomaaliya si wada jir ah waxaan u dhisi karnaa nabad iyo mustaqbal wanaagsan oo ka dhasha soomaaliya aan taageerno dadaalada unsos admis iyo ciidamada ammaanka ee soomaaliya inta ay gudanayaan waajibaadkooda muhiimka ah
xidhiga mar kale fiid wanaagsan saaxiibayaal waa toddoba iyo tobanka bisha afaraad laba kun afar iyo labaatanka aan gudagalno qodobadeeni oo intaas ka faahfaahsan xiddiga qadka dhexe uga ciyaara barcelona ee ilkaya gondogon ayaan wax la- markaasi la harin islamarkaana waxa uu bixiyey waraysi xaqiiqda uu markaasi ku taabtay kadib markii ay kooxdiisu guuldarro xanuun badan kala kulantay b s g oo xalay ku reebtay tartanka champions leaga barcelona ayaa waxaa lix gool iyo afar ku karbaashday b s g isku darka labadii lugood ee wareega markaasi sideedda champions league iyada oo xalay afar gool iyo gool lagu maquuniyey ciyaartii ka dhacday garoonkooda halka lugtii horena ay saddex gool iyo laba iyadu markaasi ku gaadhay guul darada weyn ee xalay soo gaadhay ayaa waxaa sababta weyn markaasi ka ahaa casaan uu daqiiqadii sagaal iyo labaatanaad qaatay ronald aruja oo qalad ku galay bardle barcola isaga oo ahaa markaasi ciyaartooygii ugu dambeeyey oo uu da- yarka b s g isagu markaasi dhaafay ilkaya gondogon waxaa canaan markaasi wax canaan ah ciyaartooyda kooxdiisa ma aanu u jeedinin markii ay ciyaartu dhammaatay sababta oo ah waxa uu rumaysan yahay in labadii go-aan ee casaanka aruja iyo rigoorihii ee laga dhigay joa cancelo ay u xagliyeen kooxda kubadda cagta ee b s g gondogon oo ugu horreynba soo qaaday go-aankii casaanka wuxuu yidhi anigu ma arkaynin buu yidhi haddii uu garsooruhu sameeyey go-aankii saxda ahaana wuu ku hagaagsanaa in uu casaan siiyo ninka aroojo la yidhaah marxaladaha xasaasiga ah waa in aad markaasi hubisaa in aad fursad u haysato in aad kubadda taabanayso marka aad ku loolamayso haddii kale oo aanad hubinna fursadaada waa in aad ka fogaataa oo aad ka durugtaa ciyaartooyga kale ee kubadda gacantiisa ku jirta intii aad halis geli lahayd waxaa ka wanaagsan buu yidhi in aad weeraryahaanka fasaxdo sababta oo ah waxaa fursad aad u haysataa buu yidhi in uu goolahayuhu badbaadiyo amaba isaga ayaa khasaarin karaya laakiin in aad bilowdo ciyaarta qaadato kaar cas waxa ay markaasi sababaysaa in ay kooxdaadu dhammaato oo ay noqoto koox burbur iyo baaba markaasi faraha la gashay xidiga reer germany waxaa kale oo uu ka hadlay rigoore uu ku dooday in loo dhigo markii uu xerada ganaaxa ku dhacay waxaana uu yidhi waxay ila tahay in aan u qalmaynay in rigoore la sii siiyo waan ordayay buu yidhi waanay caddayd in uu i joojiyey waxa aan markaasi u sheegay garsooraha in ay rigoore ahayd haddana aniga ayuu kaar i siiyey oo waxa uu igu yidhi ma adaa ila hadli kara
kuwa barila loo lama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare kuwa barila loo lama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare Bartuaa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaarti la soo xulay bartan loogu baaqay bulshaya hayradiyo dumar bilaabow sare kaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
ciyaaraha raadiyaha isnaay ee magaalada jowhar ayaad dhegaysanaysaan qaybeennii hore ayaan ku jirnaa kooxda kubadda cagta real madrid ayaa dheelaysa kulankeedii ugu muhiimsanaa xili ciyaareedkan waana lugta labaad ee wareega sideedda champions league oo ay caawa marti ugu noqonayso manchester city oo ay barbara saddex iyo saddex ah ku dhammaysteen ciyaartoodii lugtii hore real madrid xusuuso fiican kuma aanay lahaynba garoonka itixaad istaadiyo muddooyinkii dambe laakiin hadda waxaa dhiirigelin siinaysa bandhigii ay sameeyeen lugtii hore iyo weliba in horyaalka aanu cuslayn ama markaasi culays badan aanu ka haysanin oo ay sideed dhibcoodba ka horeeyaan kooxda kubadda cagta ee barcelona los blancos ayaa waxaa ciyaartan caawa ka maqnaan doona xidiga qadka dhexe ee reer faransa ee arwel tujomini oo ganaax ah sababta oo ah kaarka digniinta ah oo la siiyey ciyaartii lugtii hore laakiin waxaa kale oo dab kulolaya ee afar ciyaartooy oo walaacu iyagu markaasi haddahay carlo angelotti oo iyaguna halis ugu jiraba in la ganaaxo dani carfaqal edward camavinga vinicius junior iyo judy bilgham oo is-ilaaliniyey ee ciyaartii lugtii hore ee manchester city ee champions leaga waxaa afartan ciyaartooy ay wajihi doonaan ganaax min hal kulan ah haddii ay caawa qaataan kaar digniin ama hurud ah arrintan waxay walaac badan markaasi ku abuureysaa tababare carlo angelotti oo naadigiisu uu dhibaatoon doono haddii ay soo gudbaan samafinalka iyada oo ay ciyaaryahanadani kaarar haystaan wixiise soo kordha saaxiibayaal barnaamijyadeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa kuwa beri laloolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare kuwa beri laloolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare Hortuwaa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay bartaan loogu baaqay bulshaya hayrabiya duman bilaabo sarakaca sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
kadib afartan iyo shan ciyaarood iyo sideed bilood oo musalsal ay ku soo jireen waxay u muuqataa in xilli ciyaareedka arsenal lagu go'aaminayo afar maalmood gudahooda oo la ogaan doono haddii ay murugo ku dhammaysanayaan iyo haddii ay reynreyn iyagu markaa ku jiri doonaan arsenal ayaa caawa marti waxay u noqonaysaa kooxda bayer muniq kadibna waxa ay wajihi doonaan wolves oo ay saddex maalmood kadib u tegi doonaan iyaga oo aan weli ka soo kabanin khasaarihii weynaa ee ay kala kulmeen kooxda aston villa labadan ciyaarood oo laga adkaado waa dhammaadka xili ciyaareed murugo leh oo arsenal ay ku adkaan doonto in ciyaartooydeedu ay ku soo kabtaan balse waxaa sidoo kale guullo ay ka keeneen ay markaa u noqon doontaa farxad iyo in ay soo dagaalamaan ilaa dhammaadka iyaga oo haysta kalsooni tababare michael arteta ayaa la sheegay in ciyaartooyda kooxdiisu ay niyad jab dareemeen markii ay aston villa soo afjartay kow iyo toban ciyaarood oo xiriir ahaa oo aan laga badinin islamarkaana horyaalka premier leaga ay hogaankiisa la wareegeen manchester city oo wakhtigan oo kale xilli ciyaareedkii horena sidaan oo kale ugala wareegtay hogaanka oo ay ganeriska laba boqol afartan iyo sideed maalmood iyadu gacanta ku haysay michael arteta ayaa qaatay shan go'aan oo waaweyn oo uu kooxdiisu guul ugu raadinayo kulanka bayer muniq ee lugta labaad wareega sideedda champions league iyada oo ciyaartii hore emirates stadium ay barbara laba gool iyo laba gool ah isla galeen shanta go'aan ee uu michael arteta qaadanayo waxaa ku dhitaxan xulashada ciyaartooydiisa iyo weliba halista booska ugu fiican ee ay ka dheeli doonaan go'aanka koowaad waa in difaaca bidix oo ciyaartii aston villa uu ku soo bilowday alexander sanchenko uu markaasi saameyn badan isagu ku yeeshay emirates stadium markii ay soddon milyan oo euro kaga soo iibsadeen manchester city waxaana laacibkan dhaliilo loo jeediyey ciyaartii ay aston villa iyagu markaasi la dheelaayeen toddobiyo labaatan jirkan ayaa la sheegay in michael arteta uu fadhiisin doono oo uu ka doorbidi doono ninka la yidhaahdo eh, Taim- Tomiyasu ama eh, Jacob Kuwairo sababta oo ah waxa ay labadooduba markaasi ka wada sugan yihiinba ama ka wada wanaagsan yihiin difaacista maadaama ay marti yihiin oo ay weerar badan iyagu markaa ka filayaan kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich go-aanka labaad ayaa ah in uu helo booska uu markaasi ku fiican yahay kai havertis oo uu kusoo bilaabi doono waxaana uu kala dooranaya weerarka dhexe iyo qadka dhexe laacibkan ay markaasi lixdan iyo shanta milyan ee geni arsenal kaga soo iibsatay chelsea xagaagii ayaa shan gool dhaliyey sagaalkii ciyaarood ee ugu dambeeyey waxaana la sheegay in caawa uu markaasi ka ciyaari doono booska nambarka sagaalaad ee sagaalka beenta ah go-aanka saddexaad ee uu sameeyey michael arteta ayaa ah in uu dib markaas ugu soo celiyo shaxdiisa qadka dhexe ee xulka talyaaniga ee georgino oo asal ahaan isagu u dhashay wadanka brazil laakiin isaga oo caruur ah yimi dalkaasi talyaaniga axaddii uu markaasi michael arteta fariisiiyey georgino waxaanay taasi keentay in aston villa ay si weyn iskaga caawiso khadka dhexe oo ay weliba kubadda la qaybsato balse waxa uu bedel ku keenay iyada oo kow iyo toban daqiiqadood un ay ciyaarta kaarsan tahay waana wakhtiga labada gool markaasi laga dhaliyey arrinta afaraad ayaa ah in leonardo torreson wiilka la yidhaah uu isaguna kaydka gelin doono oo uu bedel kusoo gelin doono ciyaarta sababtoo ah waxa uu kusoo bilaabi doonaa gabriel martinelli iyo bukaya saka oo dhinacyada ah halka weerarka dhexe uu markaasi ka dheeli doono gabriel jesus inkasta oo la sheegayo in kayavertis uu booska jesus imaan doono go-aanka ugu adag ee michael arteta waa cidda uu markaasi difaaca dhexe ka ciyaarsiin doono haddii uu dhaawacmo gabriel malhilis ama william saliba oo ah labada difaac ee premier leaga oo aad markaasi ama han ugu difaaca wanaagsan iyada oo soddon iyo laba ciyaarood laga dheliyey sagaal iyo labaatan gool halka liverpool iyo mansitina laga dheliyey soddon iyo kow iyo soddon iyo laba gool midkood bin white tamyasu ama quiero ninka layidhah ayaa difaaca dhexe waxa uu ka ciyaarsiin doonaa michael arteta haddii uu midkood dhaawac soo gaaro labadiisa rukun ee difaaca dhexe waxaana uu doorbidayaa quiero ninka la yidhaahdo kuwa beri laloolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare kuwa beri laloolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare Hortuwaa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay bartan loogu baaqay bulshaya hayragiyo duman bilaabo sarakaca sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
hagaag saaxiibayaal hal iyo laba wararka suuqa wargeysyada qaaradda yurub waxay qoreenaan fiirin doonaaye arsenal ayaa la filayaa in ay dib usoo nooleyso xiisihii ay u qabtay shan iyo labaatan jirka reer brazil iyo kooxda aston villa ee douglas luz xagaagan football insideraa daabacday fulham ayaa waxay u calaamadsatay xidiga chelsea ninka la yidhaha trevo clabo oo markaasi afar iyo labaatan sano jir ah inuu yahay bedelka lix iyo labaatan jirka daafaca dhexe ee iklan tusun dabar rabio kaas oo la filayo in uu markaasi baxo marka uu qandaraaskiisa dhaco dhammaadka xilli ciyaareedka hadda inuu ku jirno tintok ayaa sidaasi daabacday ugu dambayntiina eh, jordan sancho oo afar iyo labaatan sano jir ah ayaa waxa uu furan yahay in uu dib u bilaabo xulifadiisii manchester united oo uu markaasi dib ugu soo laabto kooxda ha- markaasi haddii tababare irig tanhaag uu kooxda isaga tago inews ayaa sidaasi daabacday guud ahaan barnaamijkeena ciyaaraha raadiga isnaay iyo magaalada jowhar intaasaan kusoo gabagabaynaya anigu waa cusmaan cabdullo barnaamijka soo saaray farsamadii zek intaan ku kulmayna barnaamijka kiisa ciwicda ku dhaafayna amaana allah duud ilaa farriidiyo isnaa doodiso twitter facebook iyo youtube ayaa dib nooga daalacan kartaan kuwa beri laloolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare kuwa beri laloolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare waa garoon buucadii ciyaaraha
barbaarti la soo xulay bartan loogu baaqay bulshaya hayradiyo duman bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab badan haloo tuur